فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaah soo dhowaada dhegaystayaal qodobadaad caawa ku maqli doontaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada waxaa ka mid ah sheekh yuusuf kaba ku tukade waaligii wilaayada shabeellada dhexe oo ka hadlay dagaaladii ugu dambeeyey iyo la wareegitaanka biyocaddee waxaad kalood maqli doontaan xubinta cusub ee tixanaha ta'amulaadka suuratu nuur iyo alxujuraad dhegaystayaal waxaad kalood maqli doontaan wararkii caalamka oo dhacdooyinkii u dambeeyey xambaarsan waa mar kale iyo dhuuxa wareysiyada
وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
dhegaystayaal barnaamijka waxaan ku bilaabaynaa wararkii caalamka waxaana soo jeedinaya cabdiraxmaan beder aad baad u mahadsan tahay maxamed ciise kanaalka wararka halka taayib ayaa baahiyey muuqaal kooban oo soconaya qadaraal daqiiq iyo dhowri dhabdheeqsi kaasoo lagu soo bandhigaya warar dabagal ah oo ciidamo ka tirsan dowladda federaalka lagula beegsaday inta u dhexayso magaalooyinka balacad iyo muqdisho muuqaalka ayaa ku bilaabanaya xubno ka tirsan dowladda federaalka oo mooto lablugaale iyaa wata islamarkaana si kadisaa kula kulmaya rasaasta ciidamada mujaahidiinta rasaas socotay muddo kooban kadib waxay ciidamada mujaahidiinta halkaasi ku dileen dhammaan askartii saarnaa mootada gebagabadiina waxaa la soo bandhigaya hubkii iyo muutadii ciidamada mujaahidiintu ay ka furteen askarta xasan sheekh maxamuuda ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa dad shacaba ku dhibaateeyey deegaano ku yaala daanta galbeeda dhalinyaro aad u fara badan ayay ciidamada yuhuudda xabsigu tixaabeen iyagoona tobanaan kala soo gaarsiiyey dhaawacyo kala duwan kadib markii weeraro xukugallaa ka geysteen magaalooyin ku yaala daanta galbeed ee laysto hay-adda saliibka gaduudan ee falastiiniyiinta ayaa waxay sheegtay in kooxaha gurmadka ay qaadeen wiil dhallinyaro ah oo ay halashay rasaasta ciidamada gumaystaha yuhuudda xilli uu ku sugnaa galbeedka magaalada alkhaliil wakaaladda wararka ee falastiiniyiinta ayaa waxay sidoo kale sheegtay in ciidamada gumaystaha yuhuudda ay dad badan oo falastiiniyiinna u dhaadhiciyeen xabsiyadooda dulmiga badan si guud ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa dhibaatooyin kala duwan ka geystay inta badan magaalooyinka daanta galbeed ee laysto dab xoogan ayaa ka kacay xafad ka tirsan magaalada dis ababa ee dalka ethoobiya wararkii naga soo gaaraya dalka ethoobiya ee bariga qaaradda afrika ayaa waxay ku waramayaan in dab xoogan oo geystay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac uu ka kacay xaafad ka tirsan magaalada caasimadda ee adis ababa xoga ayaa waxay tilmaamayaan dabkan ay ku dhinteen ugu yaraan soddon ruux halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen tobannaan ruux oo kale dabkan ayaa sidoo kale saameeyey sida ay warbaahintu warinayso guryo aad u fara badan oo ku yaala xaafadda uu sida gaarka uga kacay maamulka magaalada adis ababa ilaa iminka muusan sheegin waxaa rasmigae ka dambeeya inuu kaco dabkani balse muddooyinkii dambe waxaa dalka etoobiya ka dhacayay musiibooyin rabbaani ah kuwaasoo iskugu jiro dhulgariiro fatahaada iyo waxyaabo kale ugu dambayntii markab laga leeyahay dalka maraykanka ayaa dhalotus militari ka sameeyey xeebaha kuuriyada koonfureed markab laga leeyahay dalka maraykanka ayaa gaaray xaddii maanta magaalada buusan ee koonfurta dalka kuuriyada koonfureed isagoona halkaasi ku soo bandhigay ciidamo badan oo ka tirsan taliska maraykanka sida laga soo xiganaya warbaahinta dalkaasi taliska ciidamada badda ee kuuriyada koonfureed ayaa dhankooda sheegay in dhoolatuskan militari uu qayb ka yahay u diyaargarowga maraykanka iyo xulafadiisa ay kaga hortagayaan awoodda sii kobcaysa ee kuuriyada waqooyi tani ayaa ku soo aadaysa iyadoo bishii hore hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jon-un uu sheegay in si buuxda loogu diyaargarooba adeegsiga awoodeed ee nukleerka wararkii caalamka dhegaystayaal caawa anaga intaa
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waaligii shabeellaha dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukade ayaa ka warramay la wareegitaanka mujaahidiinta ee biyo cadde waxaana uu waraysi ay la yeelatay andalus u dhacayaa sida tan waxaan ku sugannahay furmaha hore ee wilaayada aad mas-uulka ka tahay ee shabeellada dhexe nooga warbixi halkan maxaa ka socda
بسم الله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون آه إلهي باكم هاسن أركان وحكا سعود الجهاد في سبيل الله وجددي ستهي تحرير العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ونعها دقال عن أنكم هندسني آه، وأمر إلهي وبحشي فلنتيسا إلهي نوحو ليهي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وقاتلوا مجاهدين إلى ضررهم قارضة حتى لا تكون فتنة إلى لقوى أود إلهي دين كيس أمدك هرتاغا ويكون الدين كله لله دين تنا كل جد يدغنك أي إلهي وهذا مركا ساكي هل كان وحال لقدليا عيدا مدي فتنة oo dadka muslimiinta ah ee degan degaanadan afarta tuulo ka hor joogay ku dhaqanka shareecada islaamka nabadda iyo dhaqashada xoolahooda iyo xorriyadda iyo xiriirka ay la lahaayeen allah subxaanahu wa tacaala muddo laba sano iyo bar ah kuwaasoo dilay dad shacab ah dhacayna maalkoodii kufsadayna gabdhahoodii daroogeeyey dhallinyaradoodii balse akhiiran ilaahay baa ku mahadsan ilaahay wuxuu aqbalay dadkaas ducadoodii saakana waxaa suuro gashay in laga dul qaado alxamdu lilah ciidamada wilaayadu dhul ballaaran ayay gacanta cadowgu ka bixiyeen maxaad inooga magacaabi kartaa deegaanada dib lagu soo celiyey xukunka shareecada islaamka walaal alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin dhul ballaaran sidaad u sheegtay ayaa dib looga taagay raayada tawxiidka dhulkaasoo taqriiban laba boqol oo kilomitir ah oo ay dib u qabsadeen ciidamada mujaahidiinta ee wilaayada shabeellada dhexe waxaa lay ka soo bilaabeen daarunicmo oo ah degmada runugood alkawtar oo degmada aadayabaal ah iyo cali axmed ee afarta tuulo wararaxley iyo war ciise iyo garasmadoobe dhulkaas oo dhan waa la xoreeyey ilaahay baa ku maasan laba boqol oo kilomitir ayuu taqriiban gaarayaa haddaan wax la jirin marka dhulkaas ayaa lala wareegay waa tahay saacado ka hor waxaa gacanta wilaayada islaamiga shabeellada dhexe ku soo laabtay magaalada biicadde sidee arrinkaasi ku dhacday alxamdu lilaahi sidaa aad sheegtay waa sax shalay oo sabti ahayd bisha ramadaanna ay kow ahayd ee barakaysan ayaa ciidanka mujaahidiinta waxay weerar ku qaadeen ciidankii riddada ee ku sugnayd degmada biicadde dagaal afar iyo labaatan saac socday oo soo gaaray saaka oo axad ah ayaan dib ugula wareegnay ilaahay fadligii degmadan biyacadde waxay fura u tahay afarta tuulo waa meesha ay cadowgu aalaaba oo soo maro markuu ku duulaayo marka waa meel istiraatiiji ah dadka muslimiintana waxaa laga helay taageero iyo soo dhoweyn aad u fiican falilaahi alxamd cadowga ay ciidamada mujaahidiintu la dagaalamayaan ee dhulka laga xoreeyey maxay kala yihiin walaal ciidankaasu waxay isugu jiraan ciidanka murtadiinta la yidhaahda oo ah dad soomaaliyeed oo dalkooda iyo diintooda khiyaamay ee, lana saftay saliibiyiinta soo duulay iyo saliibiyiin fulaya ah oo cerka diyaarada watay oo ka- cerka ka dagaalamayey marka waxay isugu jireen labadaas ciidan insha allahu tabaaraka wa tacaala dhammaantoodna ilaahay baa jebiyey maxaa ka jira wararka sheegaya in maleeshiyaad deegaanka ahaa oo cadowga la socday ay wilaayada la soo xiriireen dagaalkana ka baxeen
arrintaasu waa arrin saxa dadka soomaaliyeed ee shabeellada dhexe degan qabaa'ilka deganu ma jirto qabiil abaabulan oo ilaahay kitaabkiisa si ay ula dagaalamaan ku abaabulay bataatan hal qabiil oo noocaasuu ma jiro gaaladuna dadka been bay u sheegi jirtay waana caddaatay ummadduna waxaa la yidhi wa rubamaa saxat al-ajsaamu bilcilal in dhibki dhacay oo ummadda u soo dhoweeyey wilaayada oo dadkii iqbaal ka duwan kii kale kax oog badan oo runtii aad uga sarreeya ee qabaa'ilka kulligood yacnii ay ka- kala hor yimaadeen walaayada waxaan leeyahay oo aan hubaa dii ilaahay idmo dadka ilaahay diinkiisa saas u jecel waxay leeyihiin tamkiin dadka u nusreeya diinta ilaahay waxaa jira marka oo la isku khaldaa aalaaba gaaladuna ay rabto in la isku khaldo afraad yaryar oo labaatan iyo toban iyo soddon iyo ah oo aan badnayn ayaa qabaa'ilada ka dhex baxaysa waxayna qaadanayaan oo gaaladu ugu yeeraysaa magaca macawisleyda reer hebel macawisley reer hebel marka ma jirto ee waxaa jira mooryaan cabtooy ah oo cidda ka dhex baxay oon cidow mas-uul ka yahay aan aysan jirin oo dagaaladaas food ka raadsaday markii walaayadu meesha ka baxday oo wax celaayo la waayey odayaashana ka farabaxsaday ayaa jira magaca ayuu qaataa marka reerka reerkuna shaqo kuma laha qabiil hadda labaatan nin soddon nin ka duushana ma jiraan oo qabiiladu hadday dagaalamayaan kumanaan ciidan ha ka duusha sida la ogyahay marka ma jirto qabiil hubaysan ee walaayada kasoo horjeeda marka aad su-aashaada weydiiso oo ahayd maleeshiyada iyaga lasoo xiriiray waa jiraan rag badanana lasoo xiriiray oo noo yimiday ragna waa xiriirnay weli isuma anaan imaano waktigu waa bilow waxaa ka mid a raggana lasoo xiriiray nin la yidhaahdo cabdiwabiir kadibna ninkaasu markuu walaayada u yimiday oo ilaahay u toobo keenay oo bayaankiisa iyo caqligiisa ou jeedshay isagay odayaashii la socday la fasaxay oo la yidhi markaa laga bilaabo saacaddaas waxaa dib u soo noqda walaaltinimadeen ninkaas habeenkiiba markuu gurigiisa tegey waxaa loo dhigay haddii alla idmaayo waa la shirqoolay ciidanka riddada ayaa shirqoolay kadibna waa la xiray sida aan maqalnay marka waxaa la yaab leh dadka la yidhaahdo macaawisleyda ninku hadduu sideedaba hadduu ikhtiyaarkiisa ku dagaalamayey cabdiwabiir muxuu u eeday dagaalkan ka baxay shalay ninkan la diriraya waa hadduu ku hadduu cafiyey oo u cafis ka helay inuu xoolihiisa dhaqdo ou reerkiisa dhaqdo ou nabad noqdo hadduu ummaddii ou la dirirayo dulmaaya ka helo ouna qirtay sida kiliibkiisa ka muuqata inuu isagu dulmiga lahay ilaahayna uga toobo keena annaguna dee ilaahayo wax ka haleeya annaga naga waxba nagama biina aan iska dhaafnay waxa keenaya marka in la xidho ma addoona ma asagaan lahayn xorriyad lahayn waxay ku tusaysaa xataa ilmaha meesha joogo qabiilada ka baxsaday inaysan dad xor ahayn oo hadda khayaal ay qaadan karaan aysan jirin marka waxaa fiican dadka macawisliyada lagu sheegaa bal horta naftooda inay xortahay in kale inay bal horta isku fiiriyaan oo ayagu ismiisaamaan oo ninkaas masiibada ku qabsatay oo ah anigu dantaydaan aqaana gurigaygan dhaqaa reerkayga ayuu yidhi walaayadina nabaduu ka helay oo dulminayay nabaddarrada uga timid shalay kuwa u diriraya marka oo shalay uu garabka u ahay maxay tahay marka muxuu ka haleeyey muxuu ka biyey muxuu ka qaatay maxay ku leeyihiin naftiisa idan xor maahaydin waa inaad dib u fikirtiin dad la ilaashanaayo oo been loo sheegaayo qabiilaad ka socotiin laleeyahay qabiil kama socdaan ciise rati qabiil dad ka mas-uula oo dagaalka ku jiraa ma jiraan bataatan odayaashoodina waa isragnay akhyaartoodina annagay nala joogtaa sheekha calibiyow gaafow mujaahidiintuu ka mid yahay cabdiwabiir waa hogaamiyihii macawisliyada waa yimiday waa bayaankaas jeedshay idan cid ka mas-uula ciise ma jirta ciisena kulligiis diinta ilaahayow rabaa diinta ilaahayou ku dhaqmaa waana kuwa hadda ceelashoodii shubanaya oo dhulkii jooga haddii laga sooco qolo yar oo cabsadad yar oo cabcabsanaya oo isla weli ama wax la idin haystaa ayagana maantaan rabaa inaan farriin u jeediso insha allah farriinta aan u jeedinayo waxa weeye kow awalan qabiil qabaa'ilka degan ee gobolka shabeellada dhexe waxaan leeyahay walaayada islaamku uma haysato qabiilka wixii ay sameeyeen afraad ridowday oo diinta ilaahay la dagaalay ayagay u gaar tahay ilaahayna wuxuu leeyahay walaa tasiru waasiratun wisra ukhraa dembi dad leeyahay dad kale looma qabanaayo sideedaba gaal calaamadda lagu yaqaano waxaa waaye ilaahay iyo cadowgiisu markay isqabtaan safka ilaahay kasoo horjeedow galaa wa kaana alkaafiru calaa rabbihi dahiiraa horta qabaa'ilka waxaan leeyahay annagu qabiil ma nihin dad mabaadi ku dirirayaan nahay waxaad barateen adinku hal nimo ero ka mid aho hadduu qabiil dilo in inta kale u dakaraysan tahay oo meesho lagu arko ay qabiilkaasu ku dilayaan war annagu saas ma nihin annagu mabaadi aan ku diriraynaa ilaahay kitaabkiisaan wadnaa qofka kitaabkaas ilaahay ka hortimaada eedaa murtad ah kan la dhashay iyo kan dhalay iyo naagtiisa ilmihiisana looma haysto marka dadka waxaan u sheegayaa in aan wax laga haysto qabiil la haysto oo reer hebelaa annaga nugu cadowa la leeyahay inaysan jirin haddii ay taas gartaan dadka waxaan leeyahay kuwa qoryaha qaatay oo ilaahay cadowgiisa ka mid noqday waxaan idin leeyahay ilaahay u toobo keena haddaad ilaahay u toobo keentiin rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay man taaba min addenbi kaman laa denba lah qofkii dembi gala riddaa u weyn gaalnimo ah ninkii gala ee ka toobo keena isaguun dembi gelinay lamid tahay haddii adduunyada aad danka leedihiin inaad noolaatiin oo nabad ku noolaatiin aakhire inaad janno geshiin haddii aad rabtiin ilaahay u toobo keena annaguna waxaan idinka ballan qaadaynaa wax la idin haysto oo naftiinna iyo nacfigiinna wax aan ka rabno iyo wax laydin haysta ma jiraan xataa qoryaha aad haysatiin xoolihiina ay ka mid yihiin cid idin ka rabta lama arko sidaasna waa sida aan kula dhaqannay qabaa'ilkii meesha deganaa oo aan sugwey aadan kula soo dhaqannay oo aan cali axmed dadka jooga kula dhaqannay oo aan haddii arida ka leeyahay ceel saleebaan saleebaan caroone aan kula dhaqannay nimankii shalay fulinta ku jiray ceeshoodii ay joogeen waxayna ballan qaadeen qoryahooda inay guryahooda u yaalaan mar dambena ay islaamku aysan ku taagayn annaguna saasaan ka aqbalna marka waxaad ku dayatiin waxaa ka mid a qurac madoobe maliishiyaadka jooga kontonka nin gacantay taageen ilaahay u toobo keeneen maanta qof haysata lama arko marka sideedaba qorshahaas waa qorshaha guud ee wilaayadu waxaan idiin sheegayaa marka dagaalkaanu ogaadan dagaalkiina ma ah dagaalkan wuxuu u dhexeeyaa muslim iyo gaalo wuxuu u dhexeeyaa gaal daran wata oo amerikaan iyo yahuud iyo kirishtaan gaalo ayuu u dhexeeyaa iyo dad muslimiin oo soomaali ah oo dhulkoodi lagu dilaayo oo dhulkoodina raba in laga qabsado dagaalkiinni ma ah adinka sideedaba waxaa weeye gaal iyo muslimaad diriraaye halka aad isugu xil haysiin oo inaad tihiin aad aaminsan tihiin la jira daad gaal inaad gaala tihiin haddaad aaminsan tihiin gaalada la jira in aad aaminsan tihiin muslimiin haddaad aaminsan tihiinna gaal wax kuuma gelin diinta islaamkaad ku dhalatay bartaayaad ogaa muslim waaye ka noqo oo dadkaaga la jir oo diinta u dagaalan oo dalkaaga u difaac haddaadan yeeli karina ha lagaa nabadgalo gurigaaga joog dadka fariinta aan u diraayo dadkana waa taas intaas ayaan idin leeyahay wabillahi towfiiq wasalam alaikum waraxmatullahi wabarakaatu
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم qeybaha dambe ayaan soo gaarnay waxaad ku soo dhowaataan xalqada koowaad ee tixanaha ta'amulaadka suuratu annuur iyo alxujuraad oo uu jeedinayo sheekh khaalid baadarfi waxaana tarjumada duruustan halkan ka soo jeedinaya maxamed cali aadan
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
تأملات تأملات في سورتي النور والحجرات
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا عن المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فجزاه الله خير ما جزى نبي عن أمته أما بعد في هذه الدروس سيكون عندنا تأملات في سورتي النور والحجرات وسبب اختيارنا duruustan waxaan isdultaagyo ku samayn doonnaa suuradaha annuur iyo alxujuraad sababtaan u dooranay labadan suuradoodna waxay tahay inay ka mid yihiin suuradaha ay ku badan yihiin towjiihaadka aadaabta iyo tarbiyada iyo sida ugu habboon ee uu qofka muslimka ahi ula falgelaya dhacdooyinka fitnada iyo ibtilaa'aadka sidoo kale labadan suuradood waxa ay ka digayaan ficillo badan oo la sameeyo kuwaasoo aan ku habbooneen qofka mu'minka ah hoosna u dhigaysa dhammaystirnaanta iimaanka qofka amaba ku daraysa safka kuwa khilaafsan shareecada islaamka waxaa sidoo kale labadan suuradood ku jira bishaaraad kala duwan oo ay ka mid tahay in mu'miniinta loogu bishaaraynayo tamkiin iyo amni waxaa duruusta labadan suuradood aan kala soo dhex baxno ku dabaqi doonnaa waaqiceenna bimacnaa waxaan ula jeedaa waxaan xulan doonnaa aayadaha xiriirka la leh waaqiceenna ee ka hadlaya dhacdooyin badan oo aan la noolnahay wakhtigan waxaana ku jira aayadahaasi mashaakilna haysta xalkooda waxaa sidoo kale ku jira tarbiye iyo towjiih alle waxaan weydiisanaynaa inuuna waafajiyo towjiihaadka ay xambaarsan yihiin suuradahan hadafka aan ka leenahay duruustan waa in qofka mu'minka ah wiigsada arrimaha sarreeya iyo akhlaaqda oo aan ku towjiihinna habdhaqanka fiqiga ah ee uula macaamilayo isbedbeddelka dhacdooyinka iyo mawaaqifta labadan suuradood ee annuur iyo alxujuraat waxaa horey laygu sheegay inay ka mid yihiin suuradaha aadaabta ka hadla suuradda annuur waxaa lagu magacaabaa suuradda ka hadasha aadaabta waaweyn suuradda alxujuraadna waa suuradda ka hadasha aadaabta yaryar suuratu nuur waxay ka bilaabanaysaa hadalka allaah ee ah سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون فبدأ الله سبحانه وتعالى هذه السورة ببيان وضعها allah subxaanahu wa tacaala waxa uu suuradda ka bilaabay inuu kaga waramo caddaynta xaalkeeda iyo waxa ku dhex jira ee ogeysiis iyo aayado cadcad ah si aan ugu waana qaadanno oo aan aad ugu fakarno suuraddani waa suuradda aadaabta akhlaaqda iyo tarbiyada islaamiga ee haadifka ah waa akhlaaq iyo qiyam ka soo burqanaysa iimaanka qofka rumaysan allaah haddii nuurka iimaanka uu galo qalbiga waxaa qaadaya laabta qalbigana wuu u furmayaa oo waxa uu dareemayaa inshiraax sayid qudub raximahullaah waxa uu yidhi suuraddani waxaa ereyga nuur lagu xirayaa daatada allaah allaahu nuuru asamaawaati waalard nuurkana waxaa lagu xusayaa raadadka iyo saamaynta muuqata ee uu ku yeelanayo quluubta iyo arwaaxda oo waxaa laga arkayaa aadaabta iyo akhlaaqda uu qofku samaynayo isagoo ka dhimbil qaadanaya suuraddan waxayna xambaarsan tahay aadaab iyo akhlaaq nafsi ah mid qoyseed iyo kuwo bulsho waxayna iftiiminaysaa nolosha iyo qalbiga waa iftiin gaaraya ruuxda iyo quluubta oo ka imaanaya iftiinka weyn marka suuradda annuur iyo aayaadka ku jira waxay caddaynayaan aadaabta iyo akhlaaqda ay tahay inuu ku tilmaamnaado qofka mu'minka ah duruufaha kala duwan iyo mawaaqifta kala gedisan amaa suuratulxujuraat waxa uu alle ku bilaabayaa hadalkiisa ah يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم ففيها تربية للمؤمن في كيفية التعامل مع مع الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم waxaa ku jira tarbiyo ku socota qofka mu'minka ah oo baraysa sida uu la tacaamulayo alle iyo rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam kadib waxay suuraddu soo bandhigaysaa sida ay tahay in qofka mu'minka ah ula macaamilo walaalihiisa muslimiinta marka ay nabadi jirto iyo marka uu dagaal jiro intaba alfayruus abaadi raximahullah wuxuu yidhi maqaasidda suuratulxujuraad inteeda badan waa qodobadan soo socda in la dhowro amarka allah subxaanahu wa tacaala in la ilaaliyo xurmada ay mudan yihiin dadka waaweyn iyo kaadsiimo la yeesho lagana fogaado fudfudaydka iyo in loo degdego uhiilinta qofka la dulmiyey in laga dheeraado ku jeesjeesidda khalqiga oo laga feejignaado tajasuska xanta kufaanidda qabiilka iyo in laga fogaado in alle lagu gallad sheegta daacada haddii uu alle oggolaado aayadahaasi mid mid ayaan ugu tegi doonnaa oo aan u sheegi doonnaa ta'amulaadka aan ku samaynay alle waxaan weydiisanaynaa inuu dadka ku anfaco doctor wasiim fatxullaahi isagoo ka hadlaya suuratulxujuraat wuxuu yidhi qofka u fiirsada waxay xambaarsan tahay suuraddan wuxuu helayaa inay ka hadashay inta badan aadaabta hagaysa habsami socodka bulshada muslimka ah ee ah in loo hoggaansamo awaamiirta diinta weyn taasoo haddii lala yimaado ay bulshadu gaarayso akhlaaq sarraysa ta'amulaadka iyo waxyaabaha aan kala soo dhex baxna labadan suuradood waxaan u sheegi doonnaa si qodobaysan si gaar ah waxyaabaha ku saabsan makaariimta akhlaaqda sida ay dadka ugu kala sarreeyaan fiqiga diinta iyo manaasisha kala duwan ee ay dadku ka joogaan waxaa jirta axaadiis ka sugan nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam oo dadka jeclaysiisay labadaas arrin ee kale ah makaarimul akhlaaq iyo fiqiga diinta abidardaa radiallaahu canhu waxa uu nebiga sala allahu calayhi wasalam ka wariyey inuu yidhi ma jira shay kaga culays badan miisaanka akhlaaqda wanaagsan bimacnaa waxa ugu badan ee cuslaynaya miisaanka waa akhlaaqda wanaagsan iyo dabeecad wanaagga qofka mu'minka ah haddii uu dhaqan ka dhigta akhlaaqda wanaagsan miisaankiisu waxa uu maalinta qiyaamaha noqonayaa mawaasiinta midka ugu culus cabdulaahi bni cumar radiallaahu canhu wuxuu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam ma ahayn mid afxun afxumadana iska doondoona wuxuuna dhihi jiray waxaa idinkugu wanaagsan kuwiina ugu akhlaaqda fiican marka mu'miniinta iyo muslimiinta akhyaarta ah waa dadka leh dabeecadda wanaagsan iyo akhlaaqda suuban cumar binu shacayb wuxuu ka wariyey aabbihiisa aabbihiisana waxa uu ka wariyey awowgiisa inuu maqlay rasuulka sala allahu calayhi wasallam oo leh ma idiin sheegaa kiin aan ugu jeclahay oo majlis ahaan iigu dhow maalinta qiyaamaha dadkii ayaa aamusay laba jeer ama saddex jeer ayuu nebiga ku soo celceliyey hadalkan markaas bay dadkii dhaheen haa noo sheeg rasuulkii allow nebiga sala allahu calayhi wasallam wuxuu yidhi waa kuwa idinkugu akhlaaqda wanaagsan marka dadka kan ugu wanaagsan rasuulkuna jecel yahay oo majlis ahaan u dhow qiyaamaha waa dadka dabeecadda wanaagsan waxaan alla weydiisanaynaa inuu nagu daro dadka akhlaaqda wanaagsan si aan uga mid noqonno dadka uu jecel yahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam maalinka qiyaamahana u dhow abi hureyra radiallaahu canhu wuxuu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi waxaa la ii soo saaray uun inaan dhammaystiro akhlaaqda wanaagsan nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa loo soo saaray inuu dhammaystiro akhlaaqda wanaagsan sidaas darteed waxaan arkaynaa in qaar ka mid a akhlaaqdii wanaagsaneed ee ay lahaayeen mushrikiinta wakhtigii jaahiliga uu islaamku qiray baaqina ka sii dhigay sida deeqsinimada geesinimada ballan oofinta iyo wixii la mid ah amaa nusuusta ku soo aroortay fahamka diineed waxaa ka mid ah yasiid binul asam wuxuu yidhi waxaan maqlay mucaawiya ibnu abi sufyaan radiallaahu canhuma oo leh rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi qofkii alla khayr la doono wuxuu fahamsiiyaa diinta koox ka mida ummaddaydana kama suulayso ilaa qiyaamaha inay xaqa ku dagaalanto iyadoo ka guulaysanaysa ciddii ka hor timaada xadiidkan waxaa soo saaray bukhaari marka aan u dhuganno xadiidkan iyo waxa uu caddaynayo taasoo ah in xiriir uu ka dhexeeyo fiqiga diinta iyo jihaadka waddada allaah ee ku socda basiiro iyo xaq haddii aan doonayna jihaad ku taagan basiiro oo na gaarsiiye maqaasidda sarrayse ee jihaadka laga leeyahay waa lama huraan inaan fiqi u yeelanno diinta amaa dagaalyahanka iyo mujaahidka aan lahayn faham diineed oo ku dagaalamaya fiqila'aan iyo jahli waxaa dhacda in maalin maalmaha ka mida uu isku beddelo mooryaan isagoo aan isogeen waxaa kaloo dhacda inuu sameeyo arrimaha qaar isagoo u malaynaya inay maslaxad ugu jirto islaamka iyo jihaadka sidaasina aanu xalku ahayn marka su-aashu waxay tahay ma loogu cudurdaarayaa arrinkaas waa maya looguma cudurdaarayo sababtu waxay tahay isaga ayaan laga helin inuu fahmo diinta xadiidka wuxuu sidoo kale caddaynayaa in qofka faqiiha ah uu ka fadli badan yahay kan aan fiqiga diineed lahayn maxaa yeelay rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi qofkii uu alla khayr la doono wuxuu fahamsiiyaa diinta fiqiga diineed waa deeq uu alla bixiyo oo uu siiyo ciddii uu doono alla waxaan weydiisanaynaa fadligiisa iyo deeqdiisa ibnu cabbaas radiallaahu canhu wuxuu yidhi markii uu fasirayay hadalka allaah ee ah kuunuu rabbaaniyiin wuxuu yidhi rabbaaniyiin waxaa loola jeedaa culimmada fuqahada ah rabbaanina waxaa la yidhaahdaa qofka dadka ku barbaarinaya cilmiga kiisa yar inta aan la gaadhin kan weyn marka alle waxaan weydiisanaynaa inuuna fahamsiiyo diinta nagu arsaaqo akhlaaq wanaagsan oo uu nagu daro addoomihiisa hadalka dhegaysta kiisa wanaagsanna qaata isaga ayaa awooda arrinkaas inuuna ajiibana ehel ayuu u yahay
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب
تأملات تأملات في سورتي النور والحجرات
دين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد dhegaystayaal guud ahaan intaa ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada tan iyo kulanti dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
هو السامع وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب و